gudoomiyaha magaalada kismaayo ee dowlad goboleedka jubbaland cumar cabdulaahi faroweyne ayaa xiriga ka jaray isbitaalka deegaanka suubaan salaam ee koonfurta magaalada kismaayo isbitaalkan oo uu dhisay cabduqaadir daahir cabdalle oo ka mid ah qurba joogta deegaanka suubaan salaam ayaa munaasabada xiriga looga jarayay waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland iyo qaar ka mid ah odayaasha deegaanka cumar cabdulaahi faraweyne gudoomiyaha magaalada kismaayo iyo qaar ka mid ah xubnaha goobjooga ahaa munaasabada ayaa si wada jir ah ugu mahad celiyey hirgelinta isbitaalkan mar kale waxaan u mahad celinaynaa gurigan quruxda badan walaalkii dhisay oo ahaa cabduqaadir daahir cabdalle oo ugu talagalay in dadka reer suubaan iyo dadka reer jubbaland oo dhan oo deegaankan degan iyo magaalada kismaayo inta laga xukumo inay ka faa'iidaystaan waxaan leeyahay waxaad ka soo bixisay iyo xoolahaad bixisay wax khayr allaha kugu bedelo waxaan maanta ku faraxsanahay inaan goobjoog ahaado ama aan ka mid noqdo dadka halkan goobjoog u ah xil wareejinta guriga caafimaadka ee deegaanka suubaan salaamo oo runtii uu dhisay walaal muxsin ah oo deegaankan ka soo jeedo uguna talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka deegaankan degan waxna loogu qabto iyadoo inta badan dadka deegaanadan iyo deegaanada dhanka galbeedba ka sii jiro waxyaaba caafimaad magaalada kismaayo ee loogu raadin jiray laakiin waxaa rajeynaya insha allah wixii maanta ka dambeeyo inay ka kaaftoomi doonaan caafimaadkii gudaha magaalada loo aadayey waxaan runtii aan farayaa halkan wasaaradda caafimaadka dowladda jubbaland mas-uuliyiinta halkan joogta ee maanta lagu wareejiyey gurigan in runtii sida ugu dhaqsiyaha badan uu noqdo mid howlgala waxyaabaha ka maqan ama agabkii caafimaad dhammaystiranna in insha allah hadduu al idmo ay keenaan waxaan rabnaa inaan ku wareejino caafimaadka caafimaadka waa la garan karaa ninkii biolojka yaqaana caleentaa geedkaa ku taalla haddaa intaad goyso iyadoo geedka ku taalla aad goyso dhinaca dambe wuu qalalaa saddex qaybood bayna ka kooban tahay markii la raabo caafimaadka la ilaaliyo waxay kata xuub iyo xidido iyo dhacaankii ku jira oo dhexdeeda ku jiray waxaan rabnaa marka haddii ilahay meeshaa saasaynu ku wareejinaynaa waxaan subaan salaama ka furnay ka furnay amshaad waxaan rabnaa hadduu ilaahay yidhaahdo bahda caafimaadka in ay si wanaagsan oo hufan ay nagula shaqayso hadduu ilaahay yidhaahdo wixii shaqayna inaan annaga hadduu ilahay yidhahdo aan kala shaqayno aana ku weri aana mas-uulna iida ay ka tahay helitaanka isbitaalkan ayaa meesha ka saari doonto baahiyaha dhanka caafimaadka ah ee horey ugu jiray deegaanka suban salaam ee koonfurta magaalada kismaayo